إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم waxaynoogu dambeysay tafsiirka aynu fasirnay qowluhu jala wacalaa annabiyu awlaa bilmuuminiina min anfusihim laakiin intaanan taa sheegin waxaan tilmaamayaa waxaynu ka soo hadalnay ama tilmaannay aayaadkuna ay caddeeyeen inaanay bannaanayn in qof loogu abtiriyo ciddii dhashay cid aan ahayn xukunka noocaasina mid mamnu yacni waxa weeyaan hadda mamnuucun sharcan ah oo aan bannaanayn uu yahay oo muxaram ah kadaalika qofku inuu sheegto oo cidaan dhalin uu sheegto ama magicii waalidkii uu qayiro ama magiciisaba uu qayirana waxaynu sheegnay inaanay iyaduna bannaanayn nacam waxaan markaa tilmaamayaa masalo ku saabsan qofku wuu wuu odhan karaa isagoo uga jeeda min baabi takriim wataxbiib soo dhoweyn iyo karaamayn isagoo uga jeeda wuu ku odhan karaa qofku mathalan qof ka yar oo aanu dhalin wuu ku odhan karaa inankaygiyow ujeeddada laakiin uga jeeda maaha inuu yacni nasabkiisii uu isugu abtiriyo ee waxa uga jeedaa min baab ama takriim iyo sharfid iyo soo dhoweyn taana axaadiis badan baa u daliila waxaa ka mid a xadiiska saxiix muslim ku jira iyo keyrkiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu anas ibnu maalik ku odhan jiray yaa bunaya inankaygiyow waxaa kaloo soo aroortay fii sunani abi daawuud oo ibnu maaja xadiis saxiixana ku sugan inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam dhallinyar reer bani cabdimutalib ka mid ah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi ubayniya laa tarmu ljamrata xataa tatluca ashams marka culimadu waxay ka qaateen hadday lihaada alqarad tahay inay bannaan tahay masalada labaadaan tilmaamaya waxay tahay ilaahay jala wacalaa waxa uu aayadda ku khatimay walaysa calaykum junaaxun fii ma akhta'tum bihi walakin ma tacamadat quluubukum wa kana allahu gafuura raxiima munaasabada maxay tahay ka dhaxaysaa khatinka aayadda lagu khatimay inuu ilaahay yahay alla gafuur ah oo raxiim ah munaasabadu waxay tahay in ilaahay jala wacalaa bifadlihi alwaasic uu addoommadiisa wixii aanay u kasin ama khata iyo gef uga dhaca iyo jahli inuu ilaahay u dhaafay raxmaddiisana inay ka mid tahay siduu ilaahay sida aayaad kaleba ilaahay ku tilmaamay wa kaana bilmuuminiina raxiiman san sheegnay ilahay wuxu uhi annabiyu awlaa bilmuuminiina min anfusihim nebigu isagaa muuminiinta ka mudan naftooda waajib waxaa ku ah qofka muslimkaa inuu naftiisa ka jeclaado iyo waalidkii iyo waladkiisa wuxuu dhalay iyo wax dhalay iyo wuxuu la dhashayba inuu nebiga sala allahu alayh wasalam ka jeclaado ayaa waajib ku ah waxaa kaloo aayadda ahlulcilmigu ay ku fasireen annabiyu awlaa bilmuuminiina min anfusihim nebiga daacadiisa iyo hoggaansanka wixii uu faro loo hoggaansamaayo ayaa ka waajibsan oo waxa weeyaan ka mudan qofka muslimka ee naftiisu wixii hawe ay farayso wa hada min lawaasimi maxabatihi sala allahu calayh wasalam waxaa kale ahlucilmigu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta isaga ayaa ka jecel nafahooda oo uga naxariis badan bidaliili qowlihi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa saxiixa ku sugan inuu nebigu yuri sala allahu calayh wasalam maa min mu'minin ila wa ana awlى annaasi bihi fi dunya waalaakhira iqra'uu in shi'tum annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam muumin qof muumini ma jiro ilaa aniga ayaa naftiisa uga mudan adduunya iyo aakhiraba haddaad doonaysaan aayadda akhriya annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim fa ayumaa mu'minin taraka maalan falyarituu casabatuhu man kaanu qof kasta oo muslim oo xoolo ka dhinta ciddii qaraabadiisa ay ha dhaxlaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intay doonaanba ha jiraan fa in taraka daynan hadduu dayn ka tago oo uu dayn isagoo lagu leeyay dhinto aw dayaacan ama baylah kale uu ka tago fa ana mawlaahu buu nebi sal la falya'tinii fa ana mawlaahu aniga ayaa mawlihiisa oo tawaliyaha buu nebigu calayhi salaatu wasalaam walihaada rasuulku sala allahu alayh wasalam markii fatxu maka la furtay wixii ka dambeeyey nebigu wuxu uhi ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim faman twufiya min almuslimiin fataraka daynan facalaya qadaa'u inkii qof mus qofkii muslimee dhinta yani ee dayn ka taga aniga ayay saarantahay inaan gudo dayntaas oo aan beytu maalka ka gudo waman taraka maalan faliwarahati faliwarahatihi buu nabigu alayhi salaatu wasalaam ayib ilaahay jala wacalaa wuxuu yihi wa aswaajuhu ummahaatuhum nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisuna waxa weeyaan waa hooyooyin ayay u yihiin wa aswaajuhu ummahaatuhum dadyooga mu'miniinta nebiga sala allahu calayh wasalam dumarkiisu hooyooyinkood weeye oo xag sidee hooyooyinkood u yihiin waxay hooyooyin ugu yihiin xagga ixtiraamka iyo xurmada ay ku leeyihiin iyo xaqa waajibkee saaran iyo inay ixtiraamaan ay ikraamaan ay ilaaliyaan ay weyneeyaan ay ka weli dhigtaan ku daydaan oo wixii khayra kaga daydaan laakiin ma aha inay hooyooyinkoodoo kale ka yihiin xagga maxramnimada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa ay mu'miniintu ma yacni waxa weeyaan khalwada inay la khalwadaan u bannaan tahay ama yacni waxa weeyaan la odhan maayo maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyooyinkii muuminiinta dumarkiisu hooyooyinkii muuminiinta ay yihiin hablahooduna yani waa ay dhalaanna waxay no iyo iyo iyo muuminiintuna walaalay noqonayaan marka xagga maxramnimada iyo khalwada iyo banaanideeda iyo dhaxalka iyo waxa weyaan inay isdhexlayaan xaggaa kale ugama yacni hooy hooyooyinka kalama mid aha laakiin hooyooyinka waxay kala mid yihiin xagga ixtiraamka iyo qadarinta iyo khayrka ay dadka faraan maqalka lagu maqlaayo iyo ikraamkooda iyo cirdigooda iyo ilaalinta la dhowraayo waxa weeyaan ahlulcilmiga qaar baa waxay idhaaheen dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ragga uunbay u yihiin hooyooyin bise xataa dumarka muuminaadka hooyooyin bay u yihiin masalada noocaas ahlulcilmiga qaar baa yidhi yani ragga unbay ummahaat u yihiin laakiin sida saxiixaay waxa weeye qowlka kale oo ah inay muuminiin oo dhan wa aswaajuhu ummahaatuhum baa la yidhi ma og tahay annabiyu awlaa bilmu'miniin inay muuminiinta dhammaantood hooyooyin u yihiin oo ay sharafta iyo qadarka ka mudan yihiin sidaa awgeed ayaa waxaa baatilka ka mid ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa xumaan lagu duro ama la qadfiyo oo wax laga sheego saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay ahlu sunnati waljamaaca isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay in wax laga sheega ayay isku waafaqsan yihiin oo la qadxiyo oo la tacniya inaanay bannaano inay xaaraan tahay bal ay min calaamaati ahli lbidca tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisuna saxaabada suxbada waxay la dheer yihiin inay nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa yihiin taas ayay suxbada la dheer yihiin oo ay ahlu beytkiisii ka mid yihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed nimanka raafidada la yidhaahaa dalaalo muctaqad aada u liita oo waxa weeyaan balaqa min alkhubhi mablaqan yacni waxa weeye ayay aaminsan yihiin oo baadi ah ahlulcilmiga qaarna waxa- waxay sheegeen ahlulcilmiguna man qadafa zawjatan min zawjaati rasuuli fa inahu yuqtalu kaafiran waxaa waxaa qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa wax ka sheega waa in gaalnimo loo dilaa bay dhahay ee tacniya limaada dee ilahi wuxuu ihi alkhabiihaatu lilkhabiihiin Ah, marka haddii dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam tacninta la tacninaya waa tacnin nebiga calayhi salaatu wasalaam la tacninayo Mm. nacam Ah, waxaa ku soo aroortay qiraa'adka qaarkood inkastay qiraa'o shaada tahay oo sanadan wa matnan aan u sugnayn annabiyu awlaa bilmuuminiina min anfusihim wa azwaajuhu ummahaatuhum wa huwa abun lahum wa huwa abun lahum marka laakiin waa qiraa'o aan sugnayn wuxuu ilaha yidhi wa ulul arxaami kuwa qaraabada u saaxiibka ah bacduhum barhkoodba awlaa way ka mudan yihiin bibacd barhka kale fii kitaab illaahi sida ilaahay kitaabkiisa ku qoran ee ilaahay uu lowxulmaxfuudka ku qoray ama fii kitaab illaahi fii sharci illaahi sharciga ilaahay bay barhkoodba barh ka mudan yihiin dhaxalka waxay ka mudan yihiin min almu'miniina mu'miniintii aan qa- ulul arxaamka ahayn bay ka mudan yihiin iyo walmuhaajiriina kuwii soo hijrooday bay ka mudan yihiin ilaa an tafcaluu inaa u samaysaan laakiin hase haatee an tafcaluu inaa u samaysaan ilaa awliyaa'ikum awliyadiina inaa u samaysaan macruufan macruuf iyo samafal jaa-isun mid bannaan weeye kaana daalika kaana waxay ahatee daalika arrintaasi in yacni dadku ay isku dhexlaan qaraabo oo qoraabanimo la isku dhexlaayo oo qofkii qaraaba ah ee mu'mina muslimi uu qofka kale muslimka ama muhaajirka uu dhaxalka ka mudan yahay arrintaasi waxay ahaatay mastuuran mid ku qoran fi lkitaabi kitaabka mid ku qoran yani waxa weeyaan lawxul maxfuudka mid ku qoranaya ahaatay aayaddan culimmadu waxay dhahaan waxay ka warramaysaa markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu hijrooday ee sadrulislaamka ama islaamka awalkiisii waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ah, yani waxa weeyaan uu sharciyeeyey oo mid jirta ahayd in dadku ay isku dhaxlaan labada qof walaalayntuu nebigu calayhi salaatu wasalaam walaaleeyey iyo hijrada ay soo wada hijroodeen ah oo qofka haddii la waayo cid kaloo dhaxasha yacni qof muhaajira haddii la waayo cid kaloo dhaxasha ama mid ansaariya haddii la waayo cid kaloo dhaxasha qofka walaalkiiya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la walaaleeyey ayaa dhaxalkiisa uga mudnaa dadka inta kale mi ama kii ay soo wada hijroodeen waxayna ahayd mid jirta awal alislaam arrintaasi tii ayuu ilaahay jalla wacalaa nasakhay xukunkii ayaa la rafciyey xukun kale ayaa lagu bedelay oo ah in dadku waxa ay isku dhaxlayaan ay tahay qaraabo waxaa la ysku dhaxlaanaa waxa weeyaan ama waa qaraabo labada qof ka dhaxaysa sidaynay isdhaleen ama wada dhasheen ah ama midkood miduu dhalay ah dadka wax dhaxlee qaraabo wax ku dhaxlaana ama waa midaad dhashay oo qofku uu dhalay ama waa mid la dhashay ama waa mid isaga dhalay ah marka waa waa saddexdaasu qaraabada saddexdaa qeybood bay u kala baxdaa waxaa kaloo la ysku dhaxlaa nikaax iyo guur waxaa kaloo asbaabta la ysku dhaxlo ka mid a walaa iyo waxa weeyaan inuu qof qof xoreeyo ama ca- walaa cataaqa ayaa la ysku dhaxlaa isagana Aan, ilaahay waxa uu leeyahay aayaddan dadka mu'miniinta ah ee qaraabada ah barhkoodba barhka kale ayay ka mudan yihiin dhaxalka waxayna ka mudan yihiin dadka qaraabada ahi oo ay dhaxalka uga mudan yihiin dadka i- m- i- islaamnimada ama iimaankuun uu idin walaaleeyo idin jamciyo qaraaba idinka dhaxayn ama muhaajir hijroodka aad soo hijrootay inun aawada wadaagtaan aan qaraaba idinka dhaxayn waa waadix soo ma ah ulul arxaamka laftooda sii kala mudan dee dhaxalka lagu dhigaa ama lagu bartaa wa ulul arxaami ulul arxaam dadka qaraabada u saaxiibka ah bacduhum barhkood ba awlaa waa ka mudan yihin bibacdin barhka kale fii kitaab illaahi sida ilaahay kitaabkiisa ku cad ee ku qoran ilaahay jala wacalaa kitaabkiisa waxaa kale ahlucilmiga qaarkood yidhahan fii kitaab illaahi waxaa looga jeedaa sida ilaahay sida uu waajibiyey ee uu xukumay ku cad oo kitaab bimacnaa maktuub mafruud baa looga jeedaa fi yacni siduu ilaahay fardiyey min almu'miniina walmuhaajiriina laba tafsiir baa kugu bannaan inaad tidhaaho wa ulul arxaami bacdum awlaa bibacdin ulul arxaamka oo min almu'miniina mu'miniina iyo walmuhaajiriina muhaajiriina oo dadkii aad soo wada hijroteen ama islaamnimada iyo iimaanka wada wadaagteen kuwooda qaraabadaa ayaa dadka inta kale ka mudan iyaguna way sii kala mudan yihiin waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo min almu'miniina mu'miniintay ka mudan yihiin dadka ulul arxaamka ahi oo dadkii iimaankuun idin jamciye mu'aakhaadkii islaamnimaduna idin jamcisay ka mudan yihiin walmuhaajiriina bay ka mudan yihiin aayadda inta dambe ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufan ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa qofkii qaraabada aan ku ahayn ee walaalka ahaydeen muslimka ahaa ee aan dhaxalka isagu waxba ku lahayn waxa u bannaan waxa kuu bannaan oo qofka muslimkaa u bannaan inuu u dardaarmo oo uu wasiyo macruuf intuu u sameeyo wasiyada uu dardaarmayo wixii uu bixinayo isaga uu u dardaarmo ma aragtaada ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufan macnaheedu waa sidaas ilaa an tafcaluu laakin an tafcaluu inaad samaysaan ilaa awliyaa'ikum dadka awliyadiina diinta isugu gargaartaan diinta iyo waxa weeyaan iyo iyo xaqa waxa idiin bannaan inaad macruuf u samaysaan baa jaa-isa oo macruufkaas waa maxay waa wasiya bay culimadu in loo dardaarmo oo qofka maxaa u bannaan thulusu maal inuu dardaarmo soo ma iyo wixii ka hooseeya ilah wuxu uhi kaana daalika arrintaasi waxay ahaatay in aalul arxaamku dadka inta kale ay ka mudan yihiin dhaxalkana iyagu ay u mudan yihiin filki mastuuran mid ku qoran fil kitaabi kitaabka lowxulmaxfuudkaa mid ku qoran ayay ahaatay bay yidhahan culimadu ayb waxaana ka mida nusuusta ama ay nusuustu tilmaantay in la qof gaala iyo qof muslim aanay isdhexlaynin oo nabigu alayhi isalaatu wasalaam wuxu laa yarisu lmuslimu alkaafir wala alkaafiru lmuslim walow qaraababa ha ka dhaxayse hadday labada qof kala diin yihiin inay isku diin ahayn isma dhexlayaan aayaddana waad ka dareemaysaa min almu'miniina walmuhaajiriina ayb sidaa ogeed baa xaafid ibnu kathiir markuu aayadda fasiraya ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufan wuxuu yidhi dahaba almiiraahu miiraaskii waa la nasakhay in la isdhaxlo oo la isku dhaxlo mu'aakhaat iyo iyo hijro wa baqiya alnasru walbiru walsilatu walixsaanu walwasiya kaana dalika fi lkitaabi mastuuran lawxul maxfuudka arrintaasi mid ku qoran oo maktuuba oo haabita ku sugan oo aan la bedelaynin ayay ahaatay bay ayuu ilaahay jala wacala leeyh nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay in xataa dadka waxa weeye nusuustana ku soo aroortay qur-aanka in dadka waxa weeyaan qaraabada laftoodu ay dhaxalka u kala mudan yihiin ayaa ku soo aroortay oo nebigu wuxu uhi alayhi isalaatu wasalaam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya fahuwa liawlaa rajulin dakar ayb ilahay waxa uu yidhi waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wadkur xusbu ilaahay yidhi id akhadnaa wakti aanu ka qaadnay min annabiyiina nebiyiinta miithaaqahum ballankoodii oo ballanka nebiyada laga qaaday muxuu ahaa laba qowl ama laba tafsiirba waa lagu fasiray ismana diidayaan ballanka ambiyada laga qaaday wuxuu ahaa an yacbudu allaha caza wajal walaa yushrikuu bihi shay-an wayadcuu umamahum ilaa dalik inay ilaahay jala wacalaa kelidii caabudaan cibaadadana u badhax tiraan umamkoodana sidaa ugu baaqaan walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluk ina awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wanabiyiina min bacdihi aayaadku waxay sheegayaan in ambiyada ilaahay uu faray inay ilaahay cibaadada u badhaxtiraan marka miihaaqa laga qaaday kaas ayuu ahaa waxaa kale ahlucilmiga qaarkood yidhahan miihaaqa laga qaaday waxa weeyaan inay barhkoodba badh rumeeyaan waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum miithaaqii laga qaaday nebiyiinta waxaa ka mid ahaa haddii qaarkood qaar ay soo gaadhaan inay barhkoodba badh rumeeyaan soo saama qur-aankii ku taalla iyaduna marka ismana diidayaan labaduba miithaaq laga qaaday weeye miithaaq ciduu ilaahay ka qaadana waxaa ugu waxa weeyaan cadiimsan ama ugu weyn miihaaqa ah in ilaahay cibaadada loo badhax tiro shirkiya gaalnimona laga tago taana lagu baaqo ilahi wuxu uhi wadkur xusid akhadnaa waqti aan ka qaadnay min annabiyiina nebiyiintii miithaaqahum ballankoodii aan ka qaadnay wa minka adiga aanu kaa qaadnay iyo wa min nuuxin nuuxaanu ka qaadnay wa ibraahiima nebi ibraahim aanu ka qaadnay wa muusa wa ciisa muusiyo ciise bnu maryam aanu ka qaadnay wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay minhum ambiyadaa shantaa waxaanu ka qaadnay miithaaqan ballan oo khaliidan adag ayaanu ka qaadnay buu ilaha yidhi waxaa isweydiin leh nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo iyo ambiyada ma la sheega la magac dhabay miyaanay ku jirin waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum ma soo gelayaan maxaa gaarka loogu sheegay waxaa gaar loogu sheegay waa ululcasmi ambiyada kuwii ugu sharafta badnaa wey saas awgeed ba ilaahay gaar ugu sheegay weyaan culimadu sidaa awgeed ayuu gaar ugu sheegay nabaha bidalika calaa fadlihim liannahum asxaabu lkutubi washaraa'ic sidaa awgeed buu ilaahay gaar ugu sheegay wa ilaa cumuumka hore way soo gelayaan oo taana waxaa la yidhaahaa dikru lkhaasi bacda alcaam in khaas shay hadalka hore soo gelayay gaar loo magac dhabo waxay ku tusinaysaa ahamiyadda uu leeyahay ama fadliga uu leeyahay waadix ayib ilaahay waxa uu yidhi ambiyadaas miithaaqaas ayaa laga qaaday miithaaqa adag baana laga qaaday miithaaq khaliid ah oo ay waajibtahay inay oofiyaan ayaa laga qaaday ilahay wuxu uhi liyas'ala asaadiqiina can sidqihim akhadnaa miithaaqahu miithaaqa waanu ka qaadnay ambiyada liyas'ala asaadiqiina laamta waxaa ku bannaan inaad ka dhigto yacni laamu tacliil liyas'ala si ama laamukay liyas'ala saadiqiina si saad kuwood kuwii run sheegay loo weydiiyo can sidqihim runtoodii ah ambiyada laftooda si loo weydiiyo can sidqihim laba tafsiir baa la saaray liyas'ala saadiqiina can sidqihim ambiyada laftoodii baa waxaa la weydiinayaa dadkii inay diintii gaadhsiiyeen oo maxaa saa loo samaynaya ambiyadu inay dadkii diinta gaadhsiinayaan waa shaki la-aane waxaa loo samaynayaa si cudurdaar ay u waayaan ciddii ambiyada khilaafta maaragtaad haddii ambiyadii su-aashaa la weydiinaayo maxaad mooddee dadka inta kale soo saama waxay cilmiga qaarkood yidhaaheen liyas'ala saadiqiina can sidqim waxaa lagu fasirayaa ilaahay jala wacalaa ambiyada wuxuu uga qaaday miithaaqa si loo weydiiyo dadkii loo diray waxa ay ugu jawaabeen liyas'ala asaadiqiina liyas'ala alambiyaa si uu ambiyada ilaahay u weydiiyo camaa ajaabat ajaaba ajaabahum bihim uma camaa ajaabat bihi umamuhum wixii umamkoodii ay ku waajaheen xaqii inay ka qaateen iyo in kale ilahi muxuu uhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim eesh walanas'alanna almursaliin marka labada qolaba labada macna isma diidayaan khud qaacida qaacidadaa qabsa maanta waxa weeye haddii aayad qur'aana la saaro la aqwaal kala duwan lagu fasiro aqwaashaasina wax tanaafiya oo ka dhaxeeya oo ay isdiidaysaa aana jirin oo ay suurtagal tahay in aayadda lagu wada fasiro waa lagu wada fasiraya waadix aqwaal mutacadida baa aayad lagu fasiray aqwaashaasina isma diidayso waxa suurtagala in aayadda lagu wada xambaaro waa lagu wada xambaaraya maxayna taasi ku tusinaysaa qur-aanka iyo macnihiisu waasaca uu yahay iyo xikamka dhex fadhiya ama hadday aqwaashu istacaarudayaan xaaladda noocaasa waa la kala rajaxayaa qawaacidii tarjiixa cinda ahli tafsiir waa ahlilcilmi baa lagu kala tarjiixinaya macnaha saxa siyaaqa aayadda iyo qaabka u dhacayo ama aayaddu aayaadka ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya iyo siyaaqa lafdigu uu ku jiro buu ku xadidmayaa qowlka raajixa ama asbaabu nuzuulka wahaakada ilaahay waxa uu yidhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin marka ambiyadiina waa la weydiinayaa inay xaqii dadkii gaadhsiiyeen umamkiina waxaa lagu odhanayaa maada ajabtum lmursaliin maxaa ambiyadii ku tirahayn xaqii waa idin yimiye miithaaqaas la yska qaaday baa la isweydiinaya marka qofku su-aashaas dee waa inuu u dhigtaa jawaab ah culimada waxay dhahen weydiinta ambiyada arrintaa la weydiinayo isagoo ilaahay uga cilmi badan oo og inay dadkii xaqa gaadhsiiyeen waxaa loogu qoosgeynaya ciddii ambiye khilaaftay ah laguna karbaashaya waa cadda ilaahay wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina kuwii ambiyada khilaafay miithaaqaana ka baxay gaaloobay ilaahay wuxuu diyaariyey cadaaban cadaabo aliiman xanuun kulub nacuudu billahi min alcadaab ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayow ee wixii looga baahnaa inay rumeeyaan rumeeyow aamanuu wixii la rumeeye waa la gooyey soo ma yaa la sheegay wixii la rumeeyey ya ayuha aladiina aamanuu birasuuli miyaa la yidhi ama aamanuu billahi culimadu waxay dhahen xadfu lmacmuul yufiidu lcumuum waa qaacido xadfu lmacmuul yufiidu lcumuum in macmuulka ficil macmuulkii la gooyo fii mili hada siyaaqna la gooyo yufiidu lcumuum marka yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay wuxuu muuminiinta ugu dhawaaqayaa inay yihiin kuwo rumeeyey wixii waajibkaha inay rumeeyaan oo dhan ilahi wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayo udkuruu waxaa xustaan nicmat allaahi calaykum ilaahay galladii uu idinku galladaystay ah nicmaduu ilaahay idinku galladaystay xusa udkuruu xusa nicmat allaahi calaykum nicamku ilaahay idinku galladaystay nicma waa mufrad waana mudaaf walmufrad almudaafu yufiidu maada yufiidu alcumuum id jaaadkum waxaa xustaan id jaa-adkum waxaad xustaan wakti ay idin timi junuudun oo idin dul dhegtay isweer idinka qabatay junuudun ciidan ciidamo ah fa arsalnaa calayhim dabadeedna aanu ku sallidnay buu ilahay uhi riixan dabayl iyo wa junuudan ciidamo lam tarawha aanaydun arkay arkin wa kaana allahu ilaahina wuxua bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaana qabanaysaan basiiran mid u arag badan oo waxa weeyaan u ogaal badan id jaa-uukum buu ilahay yihi waxaa xustaan id jaa-uukum wakti ay idin yimaadeen min fawqikum yani waxa weeyaan xagga sare ay idinkaga yimaadeen oo min fawqikum waa min fawqi waadi alcaqiiq waadi alcaqiiq xaggiisa sare idinkaga yimaadeen macnaata waxa weeyaan madiina dhinaceeda bari ayay idinkaga yimaadeen wa min asfala minkum me xag idinka hooseysa ay idinkaga yimaadeen oo waadi alcaqiiq asfalkiisa iyo qeybtiisa hoose ay idinkaga yimaadeen waa magaalada qoraxu dhexeeda qarbalmadiina ciidankaasi labadaa dhinac bay idinkaga yimaadeen waid zaaqat ilabsaaru wakti ay qulu yacni indhihii argagax ku dhacay iyo iilasho oo uu qofkii noqday aad noqoteen kuwa raadcaynayo isha un ku haya cadowgaa faraha badan ee idin dul degay wa balaqat ilquluubu quluubtiina ay gaadhay alxanaajira ah xawlilmyani waxa weeyaan xanaajirta ama xawlilmariidyada ama ay isugu kintimi dhuunta ay isugu kintimi balaqat ilquluub alxanaajir culimada waxa looga jeeda aad baa u baqateen waxay dhahaan dadku markay leeyihin hebel waa cabsiisu xadka ka baxday ya wadnaha afka yimi bay dhahan ama beerka afka yimi markay leeyihin waxa weeyaan xadka yani cabsi xadka ka baxday buu cabsaday ilaahay tiibuu sawiraya wuxuu leeya watad wabalaqat ilquluubu quluubtina ay gaadhay alxanaajira ay soo gaadhay laabihiina ay soo gaadhay wa tadunnuuna billaahi ilaahayna aa ka malayseen addunuuna malayaal kala duduwan hunaalika wakhtigaas ama hunaalika halkaas meeshaas ayaa ibtuliya almu'minuuna mu'miniintii lagu imtixaamay wa zulziluu waa la gilgilay zilzaalan shadiidan gil yani gilgilitaan adag ilahi wuxuu ihi waid yaquulu lmunaafiquuna wadkur waxaa xustaa id yaquulu lmunaafiquuna wakti ay munaafiqiintu lahaayeen iyo waladiina kuwii fii quluubihim maradun qalbigooda xanuun ku sugnaa jirkiisud xanuunsad qalbigu xanuunsadaay maradka ku sugnaana waa shaki iyo rayb iyo waxa weeyaan caqiide xumo waxay yidhaaheen munaafiqiintii iyo kuwa qulubtooda shaki uu ku sugnaa maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran walle ilaah iyo rasuulkiisu guruur iyo dhalanteed mooyaane wax kale inaana noo yaboohin ah ma nimanka yagaa meel ay u baxaan la ee ka baqaya inay kaadi tagaan ayaa waxaa la leeyahay kisro iyo furus baa qabsan doontaan ah saasay yidhaheen ilaahay wuxu uhi waid qaala taa'ifatun waxaad xustaa wakhti ay tidhi taa'ifatun koox oo minhum munaafiqiinta ka mid a ayaa waxay tidhi yaa ahla yadriba reer madiinow laa muqaama lakum meeshan joogid idin- idinma taallo laa muqaama lakum meel aad joogtaan ma haysaan ama laa muqaama lakum meeshani meel aad joogi kartaan maaha farjicuu noqdo iskaga taga meeshan aad taagantihiin iyo khandaq iyo godkiiyo uu ka qodan yahay ciidamadu joogaano madiino iskaga noqda ah waxba idinkama soo socdaane nebi maxamed iyo intaan afkaa la iska marinaya wayastaadinu waxa wayastaadinu ay ku idan weydiisanayaan fariiqun koox oo minhum munaafiqiinta ka midi wayastaadinu dhahayu ay idindaa ida- idan weydiisanayeen fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid yahay annabiya sala alla alay sl nabiga ay idan idan weydiisanayaan laa nafasax nebi maxamedow maxay lahaayeen yaquuluuna waxaalay leeyihiin ina buyuutanaa gurya yagii cawratun cidlo weeye ah guryihii cidlo weeyaan waxaanu ka baqaynaa in cadow noo daba maro cidima joogto inay juugi gurataan ka baqaynaa cudurdaaro noocaasay sheegtaan wamaa hiya bicawra buu ilahay yidhi beentoodna weeye guryu cidlo maaha in yuriiduuna maa yuriiduuna dooni maayaan ilaa firaaran inay fakadaan mooyaane wax kale ma rabaan oo ay saaxada ka baxsadaan walow dukhilat calayhim buu idhaahay yidhi haddii looga soo geli lahaa walow dukhilat hadday soo geli lahayd alaxsaabu axsaabtu calayhim min aqdaariha madiine haddii loogu soo geli lahaayo gaashaanbuurtu madiine iyo cadowgu uu ugu soo geli lahaa hareerana uu kaga iman lahaa min aqdaariha ay min jawaanib almadiina wanawaaxiya magaalada hareeraheeda oo dhan dhinac kasta haddii lagaga iman lahaa iminka laba dhinac unbaa xasri lagaga hayaaye hadday taasi dhici lahayd uma su-ilu lfitna deedna inay gaaloobaan la weydiin lahaa ama lagu dirqin lahaa oo loodhan lahaa gaalooba haddii kale waa idin laynayna ka noqdo islaamnimada iyo waxa sheeganaysaan ilaahay wuxu uhi la aatowha waa bixin lahaayeen waxa laga dalbaday la aatowha iyo la aatowha labada waa laakri midna macnaheedu waxa weeye la facaluuha way samayn lahaayeen midna macnaheedu waxa weeye la actowha warka dalabka waa bixin lahaayeen wamaa talabasuu bihaa buu ilaahay yidhi kumay nagaadeen madiina iyagoo muuminiina kumay nagaadeen ilaa yasiiran in yar mooyaane ah oo waa isdhibi lahaayeen halkan aayaadkan ilaahay jala wacalaa waxa uu kaga warramayaa qaswada caanka ahayd ee qaswat laxzaab si tafsiila ayuu ilaahay uga warramayaa wixii dhacay iyo dadku iyo siday u qaybsameen waxaan tilmaamayaa bilmunaasaba halkan masale aan shalay iloobay oo ah suur suwarka madaniga ahi waxay ka hadlaan axkaamta sharciga ah ayay aada uga hadlaan waayo nebigu alay sla markuu soo hijrooday ayaa axkaamta la sharciyey soo ma sida suuraddanna way ka muuqataa taasi laakiin haddaynu isnidhaahno waxaa koobtaan suuraddu mawaadiicda ay ku wareegaysaa saddex mawduuc wey saddex nooc baa loo qaybin karaa mawaadiicda suuratu axzaab ay ku wareegayso mawduuca hore waxa weeye aadaab sharciya iyo tawjiihaad islaamiya oo ilaahay uu siinaayo dadka waxa weeyaan mu'miniinta sida waliimada iyo casuumadaha wixii ku tacalluqa sitriga iyo xijaabka iyo asturaadda iyo cafaafka dadooga dumarka muslimaadka laga rabo iyo axkaamteeda tabarujka iyo xaaraannimadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida loola dhaqmaayo ee ay waajibka tahay in loola dhaqmo hadihi waa tawjiihaat waa aadaab muminiinta la baraayo mawduuca labaday suuraddu ka hadashay waxa weeye axkaam usariya oo qoysasku ay leeyihiin oo maxaa ka mid a dihaarka xukunkiisa inkastay si mujmala u sheegtay qofku inuu gabadhiisa uu ka dhaarto idhaa anta caleyha ka dahri ummi xaaskiisa usaa ku idhaa waxna midaan banaanayn oo xaaraan ah waxaanu sharcigu ka waajibiyey waxa uu sharcigu ku sheegay qaw zuur inay tahay iyo iyo waxa weeyaan hadal xun oo muxaram aan banaanayn gabadhuna aanay xaaraan sidaa ku noqonayn qofka warkaa la yimaadana waxaa laga rabaa inuu saddex midkood sameeyo inuu raqabad xoreeyo aha ama shahrayni mutataabicayn laba bilood uu si isxidhiidho u soomo ama sitiina miskiinan uu quudiyo cala tartiib nacam waxaa ka mid a tabaniga qofku qof ma yani waxa weeyaan ma sheegan karaa oo intuu koriyo ma isugu abtirin karaa iyadana waa soo arag waxaa ka mid ah irtiga iyo dhaxalka oo aaya aayaadku si mujmal ah sidaynu hadda tilmaamina uga hadleen waxaa ka mid ah rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo dumarkiisii uu guursaday faraha badnaa muxuu u guursaday iyo wixii ku tacalluqa tacadudka wahaa kada mawduuca ama tabiga saddexaad ee ay suuraddu ka hadashay ee si mufasala ay u qaada dhigtay waa qaswatu laxzaab iyo wixii dhacay qaswatu laxzaab waxay dhacday sanadii shanaad ee hijriga fii shahri shawaal nacam rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay isu soo bahaystay gaalo dhammaantood nimankii khaybar loo saaray yuhuudda ahaa quraysh bay u tegeen waxay idhaaheen niyo wax kastana weydiiya ciidan iyo maal iyo hiil iyo hooba waa isla kiin ag taagaynaa laakiin ninkaa ha laga takhalluso qurayshi ciidan bay soo diyaarsatay afar kuna yuhuud reer katafaan iyo xertaasina waxay iyaguna soo diyaarsadeen ciidan qabaa'ilkii carbeed ay soo mareen iyana waa ku soo biireen nebiga sala allahu caleyh wasalam ciidan aad iyo aad u badan ba ay isu soo gaashaan buuraystay iyo saxaabadiisa oo ku tala galay inay madiina cidda joogta baabiyaan tirtiraan markii ciidankaasi magaalada uu dul degay ciidankaasi magaalada laba laba dhinac buu kaga yimi xagga bariga iyo xagga galbeedka reer bani qurayda oo nebiga sala allahu alayh wasalam yuhuuddii la deganayda iyaguna waa ka baxeen ballankii markay arkeen toban kun oo ciidan oo guuraaya oo raba inay nebiga sala allahu alayh wasalam ka takhallusaan waayo nebigu alayh salatu wasalaam markuu magaalada yimi yuhuudda ballan buu la galay waxaanu yidhi waxa weeyaan yacni nabadgelya ayaynu ku wada noolaanaynaa ciddii idin soo weerartana waa ciddii soo weerartay ciddii anigay soo weerartana waa ciddii soo weerartay magaalada waa difaacayna ballankiina waa ka baxeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadu may ahayn dhegweyn huruda ee waxa weeyaan waxba ogeyn ciidanka waa ka war heleen iyo in lagu soo maqan yahay deedna rasuulku sala allahu alay wasalam saxaabadiisii wuu shiriyey wuxuu ihi haye maxaa talaa waxaa la yidhi magaalada waa in nimankaa loo diida horta waa inaynu intaa bal la degan yahay badankeeda aynu ka baxnaa salmaan radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu ihi nebi maxamedow ciidanka intaa leg hadduu isu kaa soo bahaystay khida aynu ku najaxaynaan kuu sheegaya waxa weeye god baynu qodayna aanay fardu ka boodi karin godkii baa la qoday saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam nebigu qolo walba inbuu u dhiibay inay qodaan maalin oo dhanna waa qodayeen habeenkiina waa nasanayeen ciidankii wuxuu magaalada soo gaadhay iyadoo magaaladii meeshay ka soo geli lahaayeen godkaa lagu wareejiyey buur jabalu salcin la yidhaahdo na ay nebiga iyo saxaabadiisu dhabar ka saareen godkiina ka horeeyo nimankii gaashaanbuurtaa tala waa ku caddaato meelay magaaladii ka galaan bay waayeen waxay yidhaaheen kuwoodii caqliga badnaa ina haadihi la makiida lam yacrifha alcarab walla tani waa waa shirqool aanay carabiaa aanay carabi aqoonin oo ficlan saas ahayd waayo salmaan wuxu uhi saasaanu samayn jirnay markaanu isnidhaano magaalada ninkaa laydinku soo gelaya salmaan nin farisiya ayuu ahaa nin reer yurub ahaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam meeshaas ayuu difaac ka galay gaaladu waxay dhowr jeer isku dayeen inay ka gudbaan godka laakiin ciddii xaawishay waa la laayey muddo halkiis ka fadhiyeen sidaa ilaahay jalla wacalaa uu u sawiray ama uuga sheekeeyey ayay xaaladdii dadku noqotay waa la qaybsamay dadkii waxay noqdeen yacni waxa weeyaan nimankii munaafiqiinta ahaa ee islaamnimada ku dhuumanayey mar alaala markay gaashaanbuurtii arkeen waxay dhahen walle maantaa laga maantaa la tirtirayaa maxamed iyo asxaabtiisa ah waa kuwaas yaani waxa weeye isku dayaaya inay ciidanka kala jebiyaan oo ay nebiga sala allahu alayh wasalam ciidankiisa niyad jebiyaan oo ay isku dayaan inay gudaha ciidanka ka kiciyaan belbelo xaaladaad iyo aada u daran bay ahayd rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa gaajo badan ayaa ku dhacday muddo badanna waa la waxa weeyaan halkaa ayay difaac kaga jireen waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kusii kordhisay iyo saxaabadiisa runtii cabsida waxaa kusii kordhisay in reer bani qurayda oo madiine la degan ay ballankii ka baxeen oo aanay iyaga iskaba eegeynba hase yeeshee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sabray saxaabadiisu rasuulka sal lla alay sl waa la sabreen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa mid qoda saxaabada la qodayo go godka ay qodayeen muu iska fadhi nebigu alayhi isalaatu wasalaam meelaha ku adkaato oo dhan nebigu alayhi salatu wasalaam isagaa jebinayey wuxuu ihi saxaabi saxaabada ka midii wallaahi gaajo awgeed baanu dhexda waxaanu ku xidhanay dhagax dhagax si aanaanu u diidin markaasaan nebigu alayhi salaatu wasalaam u sheegnay markaasuu rasuulku sal alla alay slam intuu calooshiisii sharafta badnayd ka fayday maradii saarnayd baa wuxuuna tusay in laba dhagax isaga ugu xidhan yihin annaga midhmidh baa noogu xidhanay waxay ku tusinaysaa shiddada iyo dhibka meesha ka jiray walihaada jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu markuu intuu yaabay gabadhiisii u tegay uu yidhi bal dee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xaalad adag oo gaajo ay ka muuqato ayaan arkee wax la cuna ma haysaa waxay tidhi ridaa yar ma aragta iyo in yaroo shaciira hayaan hayaa markaa dee nebigii dhowr qof u yeedho falaa tufdixnii binnaas dadka igu fadaxdeenin ummadda ha igu wada yeedhin rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu u sheegay dhegtuu saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ciidankii meesha joogo dhan buu dhawaaqay jaabir baa idin casuumeya kaaleya markay aragtay ciidankiioo ku soo socda ayaa waxay tihi inkaari kugu dhacday waad i fadaxadaysay deedna wuxuu ku yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam waan u sheegay dee isagaa ilahay agtiisa wax ku ogey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi dherigana dabka ha ka dhigina waxa weeyaan ila suga nebigu calayhi salaatu wasalaam mucjiza ka muuqatay halkaas mucjizaadkii nubuwadiisa ka mid ah ciidankii dhammaantii waxa ay cuneen cuntadii bay ka dhergeen iyadoo buuxdoo taalana waa laga tegey mucjizaadkii nebiga alayh salaatu wasalaam bay ka mid ahay halka ka daahir waxaa ka mid ahay nebiga alay slam mucjizaadkiisii in dhagxaantii ay saxaabadu jabin kari waayeen intuu ku dhuftay nebigu alayhi salaatu wasalaam dhagax dhagxaantii kamida dubbe uu nebigu alayhi salaatu wasalaam yidhi hilaaca ka baxay ilaahay wuxuu iga tusay inaan mulku ruum oo dhan inaan hantin doono mar labaad nebigu dhagax kale uu jabiyey uu yihi furus oo dhan baan hantin doonaa oo ummadaydu ay hantin doontaa mar saddexaadkii nebigu alayhi salaatu wasalaam uu yihi yaman iyo jaziirat alcarab oo dhan baan qabsan doonaa waa halka ay munaafiqiintu ka leeyihiin yani waxa weeye marka ay baqeen xaaladdu ku adkaatay waa ninkiina lahaa furus iyo waxaynu qabsanaynaa iyo ruum sawina xaynu furus iyo ruum qabsanaa inagiba kaadi tegi leh ta ilahay uu tilmaamay wey muminiintu laakiin waa rumaysnaayeen cabsida iyo shuqliga meesha nebiga alayh salaatu wasalaam iyo saxaabada ka qabsaday wuxuu sababay in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu iloobo salaado dhan oo deedna cumar uu yimaado iyadoo qoraxdu sii liiqa walaa nebi maxamed salaaddii casar baan ku ku dhowaatay inay ga tagto oo nebigu uhi wallahi maba tukananba nebigu alayhi salatu wasalaam u yhi ilahay qubuurtooda naara ka buuxiyo waxaynaga mashquuliyeen salaatulwusta riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray nebigu alayhi salaatu wasalaam salaado kaloon salaad casar ahayn inuu ka tegey culimaduna waxay ku yani waxa weyaan uu iloobay shuqligii haystay awgii culimaduna waxay ku jamciyeen dee maalmo badan baa meesha layshor fadhiyayo maalmama sibaa dhacday maalmahana casar buu iloobay maalma qaarna salaado kale ayuu iloobay imaam nawiy keyrkii waasaa ku jamciyey nebigu alayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu beriyey inuu ilaahay nimankaa jebiyo gaaladii horta waa kala shakiyeen markay kala shakiyeen taasi waxay sababtay inay kala biiqbiiqaan ilaahayna jala wacalaa waxa uu ku salliday dabayl markaasay dabayshu waxay ka daadisay dherii dabka u saarnaa waxay ka ba yani waxa weeyaan baktiisay dabkii u shidnaa ayay dabayshii ka baktiisay waxay dhidibada u saartay teendhooyinkii u dhisnaa waxba way arki waayeen ilaa iyo xaaladoodii ay adkaatay ee ku adkaatay inay deganaadaan meesha labadaa caamil markay isu raaceen iyagiioo kala shakiyey yuhuudina quraysh bay ka shakiday oo waxay waxaa lagu yidhi yuhuud nin xakiima aada iyo aada u kala jebiyey wuxuu yuhuud ku yidhi waryaadheen qorayshi berre iska noqonaysaa ree bani qureedow ree katafaana way iska tegayaan walla idinkii nebi maxamed baa isu hadhaya hadhowna dee shaqaa laydinka qabanaya maadaamay sidaa tahay waxaad samaysaan quraysh waxaa ku tidhaahaan bal waxaanu warkiina ku rumaysanno nasiya rag noo rahmanaada annaga oo idinka idinka mid oonu haysanno si ay noogu caddaatay inaa run sheegaysaan waa sax bay dhahen wallahi waa ra'y fiican qoraysh buu yimi deedna wuxuu ku yihi nimankii ree ree bani qureyda waxay sameeyeen warka idinku soo wadaan ma taqaanaan waxay rabaan intay koox idinka idinka mida qaadaan oo ay rahaan iyo mad yani waxa weeyaan ay iyagu haystaan inay nebi maxamed u dhiibaan qolo walba markay qoladii kale u tagtay waxay dhaheen wallahi ninkaasi warkuu sheegay run wey deedna horta iyagu waa kala shikiyey jab labaadna waa ku dhacayo ilaahay wuxuu ku saliday dabaysha iyo malaa'ig wax walba ka yani waxa weeyaan malaa'ig yani waxa weeyaan mukhayamaadka ay deganaayeen burburisay wa junuudan lam tarawha culimada malaa'ig bay ku fasireen shiddada halkay ka gaadhay qabow baa dhacaya madiina waa meel qabo waqtigii qabowga qabow baa dhacaya buu ihi xudayfa aad cabsina waa u jirtaa gaaja waa jirtaa intaasoo caamilba way isugu kaayo darsameen haddana raggii ahluliimaankaha siduu ilaahay ka sheekeeyey yani waxa weeyaan ilaahay wacdigiisa waa ku kalsoonaayeen diintiisa inay difaacaanna waxa weeyaan diyaar ay u ahaayeen nabigu alayh salatu slam saxaabadii ku uhi war yaa nimanka warkooda ii keenaay xudayfa wuxuu ihi ciidina waa hadli weyde mar labaad buu nebigu hadalkii ku celiyey oo nimankii warkoodii yaa ii keenaya ciidina waa hadli weyde cabsida iyo qabowga jira awgeed mar saddexaad kiu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam xudayfa meeye masaani nebi maxamedo way kan sida orado tag oo nimankaa dhex galo warkooda ay keen iyagoo dabayle xagga kale u rogtay nebigu wuxuu markaa amar ku siiyey inaanu cid dilin qofna ha dilin qofna waxbaa ku samaynin wuxuu ihi waan dhex galayo waxaan arkay iyagoo dee waxa weeyaan xaaladoodu ay xeradooda ay baaday oo dabayle xagga kale u rogtay abu sufyaan oo hogaan hogaamiyahoodii ahaa waan arkayey waanan dili karayey buuhi haddaanu nebi maxamed igu odhan waxba ha samaynin waan dili lahaa buuhi habeenkaas waan dili lahaa almuhim ilaahay saas ayuu ku jebiyey ilaahay waxa uu ka warramayaa dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine la joogay inay qaybsameen koox mu'miniina oo xaqaa difaac xaqii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeyaan uu ugu baaqay ku dhegtay kana daacad sheegtay iyo koox munaafiqiinahoo markay xaaladdu adkaatay salbabaqayo waxay doonaan ku kala hadlay iskuna dayay ciidankii islaamka inay kala jebiyaan ilaahay wuxuu leeyahay waxaa xustaan nicmadaas wakti ciidan gaashaanbuuri idin dul fadhiisay toban kun bay ahaayeen baa la idhaha dabeedna ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu ku sallinay dabayl iyo ciidamo aan idinku arkaynin ilaahna caza wajalla allahu cilmi badan weeye o yani arag badan waxa ay samaynayeen waxa aad samaynaysaan idinku kuwiina islaamnimadii difaacayey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam u hagarbaxaayey iyo shareecadii ee iimaankii ka run sheegay iyo kuwiina munaafi yacni nifaaqoodii uu daahiray intaba ilaahay jalla wacala waa waa basiir ayuu ahaa waxaa kaloo yani qiraa'ada qaar ku soo arortay wa kaana allahu bimaa yacmaluuna basiiran marka kufaartay u noqon ilahi wuxu waxaad ustaan wakti laydinkaga yimi bariga galbeedba oo magaalada dhinacidii laga soo geli jiray oo dhan laydinka yani waxa weyaan cunaq qabateeyey quluubtiina ay iilatayoo wax kale ay ku fi indhihiinina wax kale ay ku fikiri waayeen hawlka iyo dhibka idin haystay awgeed oo cadowun iska eegayseen oo baqanayseen quluubtiina ay laabaha soo gaadhay ama xanaajirta iyo waxa weeyaan cunaha isugu timi oo ha baqdeen wa tadunnuuna billahi dununa culimadu waxay dhaheen malayaal kala duwanna ilahay ha ka malayseen oo munaafiqiin waxay maleeyeen in maanta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii raacday waxa weeyaan la dabar jaraayo yuhuudi gaalana saasay melinaysaa waana siday reer bani qureeda ku gashay ballanka ay ku jabisay ay xulafada ugu biirtay mu'miniinta iyo ahlulxaqiina waxay malaynayeen in ilaahay jalla wacalaa u nusraynaayo oo u gargaaraayo ayay malaynayeen ilaah wuxuu yihi mu'miniinta imtixaan adag baa halkaa ku qabsaday waana la gilgilay oo waxa weeyaan waa la jarribay ilah wuxu uhi waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad maa wacadana allah warasulu ilaa quruura ah munaafiqiintii qayb ka mid a waxay dhaheen war waa nebi maxamed wuxuu inoo sheegayay markaynu gedka qodaynay kisra iyo ruum ruum iyo furus iyo waxa weeyaan xijaas baynu qabsan doonaa inaguna maanta yani waa bixi kari laanayo midkeen meel inuu kaadi tagu ka baqaya marka waa dhalantee taasi war jira maaha bay dhahen ilaah wuxuu ihi waxaa xustaan id qaala taa'ifatu minhum ya ahla yarib yarib waa magac magacanta madiine ka mid a culimada qaar baa waxay idhaahdeen magaalada madiine yarib laguma sheegi karo oo nebigu sala allahu alayh wasalam taaba iyo tayba iyo waxa weeyaan ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam u bixiyey xadiis baa ku soo arooray madiine yaan lagu ninka madiine ku sheegay yarib ee magaalada madiine magaca yarib ugu yeedha ilahay aa dembi dhaaf weydiisto musnadka axmed buu ku jira lakin xadiisku xadiis daciifa wey xadi axaadiis saxiix oo sheegaysa nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxa laysu waxa lay tusay arlada aan u hijroonaayo waxaanan u maleeyey ardu hajara inay tahay laakiin waxaa markii dambe i caddaatoo lay tusay buuhi annahaa yatrib inay yatrib tahay marka bukhaari saxiixuu ku yaallaa kaasina idan in yathrib lagu sheega wax wax maanici kuma sugna wax maanici kuma sugna ilaahay wuxuu ihi wakti ay lahaayeen meeshan ma joogi karno meelaynu fadhinayno ma tahalle xaaladdu waa adag tahay oo nimankani waa inaga guulaysanayaan yacni nebi maxamed iyo intana waxa weeyaan gashambuurta uma uma babac dhigi karaane ina mariya magaaladii iskaga noqono carruurteenni iyo maaragtay iska iskala joogno iyo dumarkeenni iyo ilaahay wuxuu ihi waxaad xustaayoo kale wakti fariiq iyaga ka mid ay nebiga idan weydiisanayeen ay sheeganayeen inay guryihii cidlo yihiin iyagoo raba inay yaacaan cabsida meesha jirta ku tusinaysa ilaahay wuxuu ihi nimankaas haddii magaalada loogu soo geli lahaa munaafiqiin ah dabadeedna dhinac kasta lagaga iman lahaa dabeedna la weydiisan lahaa fitna iyo inay gaaloobaan waa gaaloobi lahayen hor bay iska dhiibi lahayen waayo awal bade gaalnimada waa qarsanayen soo ma ha wamaa talabathuu bihaa ilaa yasiiran culimada laba tafsiir bay saareen waxaa la yidhi maa talabathuu ilaa bihaa ilaa yasiiran hadday xataa gaaloobaan madiina wax badan siimay joogeen waxaa kaloo la yidhi wamaa talabathuu bihaa ilaa yasiiran hadday xataa gaaloobaan dee wakti yarun bay sii noolaan lahaayeeno dabadeedna waa dhiman lahaayeen soo saama ajashoodaa u iman lahayen ilaahay wuxuu uhi walaqad kaanuu caahadu llaha min qablu ilaahay waxay ballan ugu qaadeen walaqad kaanuu waxay ahaayeen caahadullaha kuwa ilaahay kula ballamay min qablu oo ballan ku galay yacni qaswatulaxzaab ka hor qaswatu beder markay dhacday bay waxay dhaheen niman badan oo munaafiqiin wallaahi hadday maalin dambe timaado islaam iyo gaal islaayaan la arkay waxaanu samayno markaasuu ilahi wuxuu uhi kuwii ayaa warkan samaynaya kuwii ballankaa qaaday walaqad kaanuu caahadullah ilaahay waxay kula ballameen min qablu yacni qaswatulaxsaab ka hor laa yuwalluuna aladbaara inaanay daba jeedinaynin oo aanay baxsanayn marka cod lays haleelo wa kaana cahdullaahi mas-uulan ballanka ilaahayna mid laysweydiinayo ayuu ahaad ah ilaahay wuxuu ihi waxaad ku tidhaahaa qul lan yanfacakum alfiraaru in farartu min almowti haddaad geeri ka carartaan carar waxba idin tari maayo oo dee geeri idinka hari maysa xataa haddaa carartaan oo guryihiina gashaan aw ilqatli ama ama ama dil idinka badbaadin maayo carar oo hadduu ilaahay ku talagalay inaad dhimataan qucru daarikum baa laydinku iman oo laydinku lay waidan hadday xaaladdu sidaa tahayna oo aa yaacdaanba laa tumatacuuna ilaa qaliilan in yar mooyaane wax kale laydiin raaxin maayo wax yar baa noolaanaysan deedna ajashiin waa idiin soo dhimanaysa ilah uhi qul man da ladii waxaa tidhahaa man da ladii kuma weeye alladii kii yaxsimukum idinka ilaaniya min allahi in araada bikum suwan hadduu ilaahay xumaan idinla doono oo inaad dhimataan ama laydin laayo ilaahay uu doono yaa idinka ilaalinaya aw araada bikum raxmatan naxariis hadduu ilaahay idinka doonana yaa idin diidaya hadduu idinla doono ilahay naxariisna yaa idin diidaya walaa yajiduuna lahum min alla min walaa yajiduuna lahum heli maayaan buu ilahay yidhi nafahooda min duuni illahi ilaahay sokadii weliyan walaa nasiiran wax u gargaara iyo wax weli u noqdo ilaahay ka celinaya ama ilaahay wuxuu ugu talagayay qadaagiisa iyo qadarkiisa ka baajinayana heli maayaan ilah wuxu uhi qad yaclamu allahu almucaawiqiina minkum alqaa'iliin liikhwa ilaahay wuxuu og yahay kuwa ciidanka naafaynaya ee curyaaminaya mucaawiqiintu waa maxay waa kuwa halka arintay ciidankii dhex galeen munaafiqiinta ka mid oo leh war yaadhe war waa la jabaya war ciidankana uma badhici karo war inaga mariya meesha iskaga noqone war miyaan idun arkayn intayna ciidanku leegyihiin ha weligeedii allahedba markay gaal iyo muslim is haleelaan kuwa salbabaqa ayaa jiro xaaladaasu nolo noloshu u macaanaato oo ciidanka was waswaas iyo jab ku rida ilahay wuxuu leeyay kuwa ilahay wuu ogyahy qad yaclamu allahu ilaahay waa ogyahay xaqiiqahan almucaawiqiina minkum kuwa wax naafaynaya ee wax curyaaminaya idinka idin ka mid ah iyo walqaa'iliina kuwa kule liikhwaanihim walaaladood haluma ilayna kaale munaafiqiinta war kaale meesha iskaga soo baxa meeshan meel lagu daala maahe walaa yaatuuna alba'sa ilaa qaliilan buu ilahay dagaalka geli maayaan in yar mooyaane oo goormay dagaalka gelaya mar ay riyaa iyo istus iyo ha lagu arko hebel waa jooga ha lagu dhaha si uu qaniimada hadhowta ugu murmo ha ama uu israa wallaahi maanta mahadagoo lagu arkay ade haddii lagu arkay waaba waxaa la odhan doonaa ninkiibaa carare culimada qaarkood waxay nin weynoo faraqa jeediyena waa ceebe waxaad yeeshaa bal bal in yar horta meesha ka dagaalama deedna iska noqo ilahi wuxu uhi walaa yaatuuna albaasa ilaa qaliila dagaalka geli maayaan oo waqcada iyo saaxada xaadiri maayaan ilaa in yar mooyaane oo ay riya iyo sumcad iyo istus ka tahay mooyaane ashixatan calaykum bu ilahi waa kuwa bakayliin idinku ah oo waxay idinka dhabcaalayaan dadka ayaa ugu dhabcaalsan mataqaana ninka jeebkiisa jeeb aan ahayn kaa kaa kaa xasdiya ee qof kale waxaanu ata waxaanu lahayn buu rabaa inuu xataa kuu diido iska daa wiiisi waa tiisi way dhaaftay ashixatan calaykum buu ilahay yidhi waa kuwa idinku bakayla xaala ay yihiin kuwa idinku bakaylaaya oo maxay idinkaga bakaylaya haniimo inaad gurataan oo heshaan idinma ogola oo hadday qaniimo arkaan waxay leeyihin wallahi waa naga idinla joogna aniga udambiya waalantii waxna sii ah nafaqa iyo inay wax idinku taraanna ma rabaan hub iyo saadna inay idin siiyaan iyo wax lagu dagaalamana ma rabaan ilahi wuxu uhi fa idaa jaa alkhawfu cabsidu markay timaado ra'aytahum waxaad arkaysa yanduruuna ilayka iyagoo ku soo eegayo taduuru acyunuhum nebi maxamedow indhahoodu kolba dhinacay u gabadhlaynayso waa sida lagu yaqaano qofka baqa marba dhinac buu eegayaayo wuxuu isleeyahy tol xaggaad u fakataa ya xaalkooda waa sidaa kaaladii yukshaa calayhi min almowt bu ilah yihi nin geeri isugu timi oo tiisu u taag daran oo asbaabulmowt agtiisa isugu timi oo sakaraadaya siduu marba dhinac isugu rogo marba dhinac waxa weeyaan u eego alla xaaladdiisa ugu arka inuu socde sidaas oo kaley ka dhigayin bu ilahy bal hadda ilah isugu sawiraag ya somalid maxay dhahan dacwadu wax ka daymo badan soo maaha sidaa dacwada marba meel eegayaan oo xaalkooda adkaaday mar allaala markay ciidan arkaan iyo gaalo fa idaa dahaba alkhawfu bu ilah yihi markay cabsidii tagtay ciidankii guuray ee ilaahay jabiyey ee ciidamadiisii ku salliday salaquukum bialsinatin xidaadin waxay idinku sukuumayaan oo idinku dhibayaan carabo sida seefta wax u jara ilahay carabadoodu muxuu ku matelay maxay seef af badan ashicatan cala alkhayri iyagoo idinkaga bakaynaya kheyrka ar waanu idinla joognay dagaalka waan idinkula jirnay qanimada inteeda hala siiyo ma idinkunbaa bahasha leh halkaasay war ka gelaya ilahay wuxuu uhi ulaa'ika kuwaasi lam yuuminuu ilaahay ma rumaynin kaadibiin weeye munaafiqiina iimaankana been ka sheegay faaxbata allahu acmaalahum ilaahay waxay sameeyeenna waa buriye wa kaana dalika cala allahi yasiiran in uu ilaahay camalkooda buriyaana rabbi miduu fudud wey wallahu subxana wa tacala aclam axkam wabillahi towfiq